wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka jubbaland iyo ururka haweenka gobolka jubbada hoose ayaa olole dhirbeerisa ka sameeyey xayndaabka madaxtooyada jubbaland ujeedka ololahan ayaa ah sidii loo soo celin lahaa bilicda jubbaland iyo in laga hortago xaalufinta dhirta cadar ismaaciil cabdulaahi wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka jubbaland iyo qaar ka mid ah haweenka ka qeyb qaadanaya ololahan dhirbeerista ayaa ka warbixiyey muhiimadda loo beerayo dhirtan waxaan maanta taagannahay bannaanka madaxtooyada jubbaland annagoo ah haweenkii wasaaradda haweenka iyo ururada haweenka waxaan degmada iyo gobolkii jubbada hoose waxaan u soo banbaxnay maanta in aanu dhirayno bannaanka madaxtooyada ilaa iyo maxay ahaydee shiir kale ofishaale annagoo ka duuleyna inaan maaragtay waddankeenna dhirayno dhirtan waxay ka kooban tahay dhir la harsan doona iyo kuwo geedmirood ah oo la anfacsan doona waxaan maanta u taagannahay in maaragtay nabadda iyo xasiloonida iyo dhireynta iyo nadaafadda dalkeenna inaan ka qayb qaadanno halkan hadda maanta waxaan ku beernay ilaa boqol iyo konton geed waxaan halkan rabnaa inaan ku beerno dhir ah noocyada kala duwan ee deegaankeenna ka baxa taasoo aan uga goleenahay inaan deegaanka ka dhigno meel qurux badan shaqadanna waxaa noo cilaamisay wasaaradda haweenka iyo xuquuq insaanka anoo ku hadlaya magacii guddoomiyaha haweenka gobolka jubbada hoose iyo haweenka degmada kismaayo waxaan maanta halkan ka qabanay shaqo aad u miisaan badan oo ah inuu qofku muwaadinkii dalkiisa wax ku ku beeri karo qurxin karo wanaajin karo run ahaantiina gabdhihii soomaaliyeed waa u jeedaa in ay geedihii beerayaan oo ay hagaajinayaan oo ay u diyaar garoobeen inay dhirtii beeraan waxaananu ku dhiirinaynaa gabadh kasta oo soomaaliyeed oo ka tirsan wasaaradda haweenka iyo xuquulisaanka jubbaland inay ku dhiirato inay gurigeeda geed ku beerto si uu deegaanku u noqdo deegaan qurux badan ololahan ay isku xilqaameen haweenkan ayaa kaalin ka qaadan doona bilic soo celinta jubbaland iyadoo ujeedka ugu weyn ee laga leeyahay ay tahay in qof kasta uu gurigiisa ku tallaalo geed anfici kara bulshada iyo deegaanka